أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحaabihi أجمعين أma bعd casharkeenna wuxuu ka bilaabmayaa caawa aayadda boqol iyo saddexaad suurat lancaam ka mid ah waxaan soo haynay qudrada rabbi subxaanahu watacaala iyo sida uu wax u abuuray koonkan uu u maamulo uu u arsuqo allaha tilmaamahaas leh ayaa nala yidhi dalikum allahu rabukum laa ilaaha ilaa huu rabbigiin waa kaa kiinaas waa allah macbuudka xaqa lagu caabudo waa rabbigiin macbuud xaq lagu caabudaana ma jiro ilaa huwa isaga ma ahane khaaliqu kulli shay wax kasta kan abuuray waaye facbuduuhu ee caabuda ayaa la saas ayaa soo horreysay min cadamati illaahi tacaala waxaa ka mid ah aragyada bani aadamku inaynan isaga koobi karin cadamadiisa iyo weynaantiisa darteed isaguna bani yacni dhulka korkiisa noole ama wax aan noolayn oo uunan arkaynin ma laha oo aragyaalka oo dhan isaga ayaa koobay aragyaalkuna isaga ma koobi karaan licadamatihi wa kibriyaa'ihi wa jabaruutihi marka allah wuxuu leeyahay laa tudriku ma ma koobto hu rabbi subxaanahu watacaala al absaaru aragyaalku ma koobaan wahuwa isaguna alle yudriku wou koobayaa al absaara aragyaalka waa koobayaa isaga wa huwa alle allatiifu weeyaan alle addoommadiisa u turo alkhabiiru ee hoos u og waxa hoosta ugu jiro gunta hoose ugu sugan allaha og waaye aayaddan marka muctasilada oo firaqa dhunsan ka mid ah oo toddobaatan iyo labada firqo ka mid ah ayaa aayaddan waxay u deliishatay oo ay u qabsadeen inaan ilaahay la arki karin subxaanahu watacaala oo aan rabbi la arkaynin waxayna ka qaateen laa tudrikuhu labsaaru aragyadu ma arkaan ayaa la yidhi bay dhaheen maadaama marka aragyadii ma arkaan rabbi uu leeyahay subxaanahu watacaala naskaasi wuxuu tusaa bay dhaheen ama aayaddu ay tusaysaa inaan rabbi la arkaynin laa fi اdunyaa walaa fi اlaakhira midna inaan lagu arkaynin laa wliyaauhu walaa acdaa'uhu midna ma arkayaan ayay dhaheen aayad kalena way qabsadeen oo suurat اlacraaf aan ugu tegayna in sha allahu tacaala walama jaءa muusa limiiqaatina wakalamahu rabuhu qaala rabbi arinii andur ilayk qaala lan taraanii qaala lan taraanii maba i arki doontid ayaa laga wadaa ayay yidhaahdeen labadaas marka waa laba nas bay dhaheen oo xagga naska naqliga tusaya inaan rabbi la arkaynin caqliga iyo meelahaas iyo markay la aadeenna waxay yidhaahdeen waxa la arko waa in laba shay inuu lahaado waaye jismi ama jurmi inuu leeyahay jurmi ayaa la arkaa bay dhaheen ilaahayna jurmi iyo jismi waa ka nasahan yahay dhaheen waxaa kale yidhaahdeen waxa la arkaayo waa inuu jiho jiro dhinac waa inuu kaa jiro rabbina jiho ma jiro ayay yidhaahdeenoo jiha waa ka nasahan yahay intaas marka waa daliil nadari ah iyo mid naqli ah oo ay isku dayeen inay masaladaas ku daaweeyaan laakiin daawo ma ahane waa sun waayo ilaahay subxaanahu watacaala aayaddan ma dhahayso rabbi layma arka ma dhihin laa tudrikuhu labsaaru ayuu yidhi ee aniga la ima arka ma dhihin idraagga iyo aragguna farqi baa u dhaxeeyo alidraaku waa alixaadatu dhinac walba in laga koobo way ilaahay marka yaa dhinac walba ka koobi karo waa cidna cadamadiisa iyo weynaantiisa waxay keena inaan aragti inaan lagu koobi karin asaga dhan lianna walaa yuxiiduuna bihi cilman ayuu alla yidhi aayaddan marka waxaa la anfiyey waa alixaadatu ee aragti lama anfinin bani aadamku marka rabbi way arkayaan jannada waa lagu arkaa biduuni ixaadatin iyadoo aan ilaahay dhinac walba laga koobi karin waayo ilaahay waa weyn yahay subxaanahu watacaala aayadda marka nafyu ru'ya aayadda kuma sugnee nafyu lixaada baa ku sugan mar walba marka waxaad dareemaysaa dad badan inay qur-aanka u deliisho karaan muraad aan saxba ahaynba oo ilaahay iyo rasuulkiisaba aanay aayaddu ka lahayn inay u deliisho karaan qur-aanka ayaad fahmaya waa in sunnada loo celiyay marka qur-aanka sunnada nebigana axaadiid mutawaatira waxay kusoo aroortay jannada in rabbi lagu arki doono oo mu'miniintu ay ku arki doonaan idan aayaddan ay deliishadeen say u deliishadeen inaynan ahayn waa fahamtay waayo waxa aayaddu ay anfinayso waa alidraaku waalidraaku huwa alixaadatu waa in gees walba laga koobo ilaahay maalan adiga samadan hadda annaga waa arkaynaa laakiin aragtideenna ma koobi kartaa samadana ma koobi karta leanna samadu waa weyn tahay nacam jiho walbaa samadii dhinac walbaa waa naga jirtaa haddii la fiiriyo laakiin aragtida aada samada arki kor haddaad fiiriso waad arkee laakiin samadoo dhan ma wada koobi kartid aragtidaadu way ka weyn tahay ilaahay maxaad u malaynaya marka subxaanahu watacaala ayb middan kale iyadana aayadda qaala lan taraanii walaakin indur ila ljabalina lan taraanii lantu waxaa weeyaan nafyi oo yacni istiqbaal ima arki doontid laakiin abad ma aha ta'biid ma keenayso walidaalika zamakhshari oo muctasilada luqawiyiintooda ka mid ahaa arrintaas waa lagu diiday oo waxaa la yidhi lantu ta'biid iyo aba yacni abadnimo ma faa'iideyneyso keliya waxay keenaysaa ima arkaysid weligaa ima arkaysid macnaheedu maaha weligaa ereyga ama tusaysa lanta nacam walidaalika culimada waa ka hadlaan kutubaha mukhtasaraadka naxwada iyo waa looga hadlaa oo qadriga waa uga hadlay ibnu yacni ibnu hishaam oo lantu waxa uu yidhi tufi nafyi bay faa'iideyneysaa walaa tufiidu ta'biida khilaafan lizamakhshariyi fii unmuudajihi waatuu saas dhihi jiray ibnu maaligna kaafiyada wuxuu arrintaas u caddeeyey oo wuxuu yidhi waman ra'a nafya bilan mu'abadaa faqowla hurdud wa siwaahu facdudaa qofkii lanta u arko abad nafyi abadi aynay keenayso faqowla hurdud warkiisa raddi buu yidhi luqada carabiga saas ma aha ee waxa ka soo haray ku dheg buu yidhi qabso waayahay waxaana ku tusaa in ilaahay la arkaayo nebi ilaahay oo cilmi badan oo ilaahay cilmi siiyey shay ilaahay mustaxiil ka ah inuu su-aalo maba dhacaysaba nacam haddaan ilaahay la arkaynin nebiyullaahi muusa muxuu u yidhi arinii andur ilayka ilaahu iskaytus aan ku arkee nebiga soo waday waxaasi mustaxiil yihiin yaa ka aqoon badan nebigaas ilaahay subxaanahu watacaala mar hadduu ru'yadii codsaday isaga inaynan mustaxiil ahayna meesha ka fahmayy waxaa kaloo dareemaysaa oo kale makhluuqaadka alle qaar ka midoo istusay aayadda naftirkeeday ku jirtaan qaala lan taraanii walaakin indur ila aljabali fain istaqara makaanahu fasawfa taraanii falamaa tajallaa rabbuhu liljabali jacalahu dakaa ilaahay buurow istusay buurta markuu isu muujiyey waa baaba-day iyada dhan haddii marka buur uu isu muujiyey owliyadiisa jannada uu ku martiqaadayo inuu isu muujiyey maxaa diidaya maxaa mustaxiil ka dhigayo ee qur-aankuna wuxuu tusaa in ilaahay la arkaayo allah saddex aayadoodba waa tusaa mid waa nas wujuuhun yowma-idin naadira ilaa rabbihaa naadira wejiyaalo maalintaa qiyaamaha waa ifaayaan jannada ku jiraan rabbigood bayna fiirinaysaa fiirin baa la sheegay ilaa baa lagu gudbiyey indhihii meeshay ku yaalleenoo wejiga ahayna waa la sheegay wax ta'wiil ma gelaysana aayad labaadna waxay tahay kalaa inahum can rabbihim yowma-idin lamaxjuubuun ilaahay acdaa'diisa wuxuu aakhiro uga yacni uu ku cadaabayaa inuu iska xijaabo ounan istusin imaamu shaafici iyo imaam axmed waxay dhaheen haddii ilaahay gaalada ku ciqaabay inuu ka xijaabtay mu'miniintii muxuu ku hawaabinaa inuu istusaayo ku hawaabina wa ilaa haddii kale gaaladii iyo muslimiinta isku mid ay noqo lahaayeen kalaa inahum can rabbihim yowmaidin lamaxjuubuun bilmafhuumi baa looga fahmaa in ilaahay la arkaayo aayadda kale waa aayatu yuunus liladiina axsanu lxusnaa wa ziyaada ziyaadada nebigaa fasiray wuxuu ku fasiray ru'yat ullaahi oo fii saxiixi muslim ayuu ku jiraan xadiidkeeda intaas marka waxaa weeyaan marka waa nusuus naqli ah oo toos u tusaayo in ilaahay la arkaayo amaa warkan kaloo ay leeyihiin waxa la arkaayo waxa u shardi ah jiho waxaa la arkaya waxaa u shardi ah jismi inuu yahay kullu haadaa waxaa weeyaan waa muqadamaad ayagu ay soo abaabuleen oo ay iska dhaadhiciyeen oo ay sameeyeen ee muqadamaadka qof uu samaystayna de qofka kale ee isaga khasmigiisa ah wax adiga aada samaysatay ma kula doodi kartid oo waxaan leenahay marka waxaan jihada iyo jismiga aada sheegaysaan ilaahay mana isku sugin mana iska anfinin lafdi ilaahay ounan isku sugin iskana anfinin maku mashquulayna annaga marka nacam ee macnaha adigu aada u jeedid ayaa wixii nusuusta ay ka qabta aan aan fasiri karnaa ilaahayna subxaanahu watacaala waa sarreeyaa mar walbo xagga kore ayaana laga arkaa rabbi subxaanahu watacaala oo sida xadiidkii uu tilmaamayey inakum tarawna rabbakum rabbigiin baad arki doontaan cayaanan si indha yacnii indha ka qaad ayaad ku arkaysaan oo indhihiinaad ku arkaysaan ee laa tudaammuuna fii ru'yatihi aragtidiisa isku circiriirin maysaan kamaa tarawna alqamar sidaa dayaxa u aragtaan leylat albedri ow kamaa qaala sal ll ly slam marka dayaxa koraa laga fiiriyaa soo maaha waxa laysku shabahayana waa aragtida ee dayaxa iyo ilaahay ma aha tashbiihu marka waxaa weeyaan waa ru'yada ee shayga la arkaayo maaha dayax iyo ilaahay ma isshabahayaan laysa ka midlihi shay-un laakiin sida aada dayaxa u arkaysaan iyaad rabbina u arkaysaan waay waxaa laysku shabahaya marka waa aragtida caqiidada marka haddii laga dhumo mashaakil iyo dhib unbaa marka lagu qofka uu ku jirayaa ashaaciradu ayaga ru'yada alla waa sugaynaa bay dhaheen laakiin fil xaqiiqa wax ru'yo ah oo ay sugeen meesha ma taallo waayo waxay leeyihiin ilaahay waa la arkaa kor lagama arkaayo midig lagama arkaayo bidix lagama arkaayo hoos lagama arkaayo horay lagama arkaayo gadaalna lagama arkaayo ee warkaasi lama arkaayo waay macnaheeda wax aan la arkaynin fasir haddii lagu yidhaha sidaa unbaad u fasiri lahayd walidaalika marka waxay yidhaahdaan waana waxa ay sugeen haddana dib bay ka burburiyeen intaana waxay ka cararayaan ilzaamaadka muctasilada ay ku xirxirtay waayo marka la joogo allah subxaanahu watacaala laga hadlayo oo ayn allah marka la leeyahay ahlu sunnuhu ilaahay inuu kor jiray qabaan iyagu marka muctasilada ashaacirada labadiiba waa diideen oo culuwi waa inki waa inkireen oo waa diideen culuwigii hadday diideen marka muctasiladiibaa waxay leedahay war haddaad ashaaciro tihiin culuwigii haddaad soo diideen ru'yo say u sugaysaan culuwiga jihaad ku anfiseen ru'yadiina jihay keenaysaa tanaaqudaad marka ayay uga dhigeen waa ka waa ka faka waayeen marka ayb calaa kullin marka aayaddan macnahaas marka muctasilada ay u fasireen maahane laa tudrikuhu labsaaru aragyada ma koobaan alle waxaa la anfinaa waa koobid waad arkaysaa iyo waad koobaysaa labay kala tahay shaygan marka aada ishaada hadda aada ku fiiriso dhaladaas waad koobi kartaa maadaama ay wax yar tahay aragtidaada waa ku koobi kartaa laakiin shayga makhluuqa ah iska dhaaf khaaliqa ee weyn adiga aragtidaada ee indhahaaga ka weyn sida samada oo kale badda oo kale aragti geeska gees kuma koobi kartid famaa baaluka marka rabbulcaalamiin oo wax ka weyn aynan jirin subxaanahu wa tacaala marka waxaa la anfinaya waa ixaado iyo koobitaan laa tudrikuhu ma koo yani ma ma koobaan alle al absaaru aragyaalka wa huwa alle yudriku wow koobaa al absaara aragyaalkou koobaa isaga wax allaale wixii nool ilaahay waa arkaa kama qarsoonaanayaan iyaga leanna wax yar waaye isaga abuuray wa huwa alle al latiifu weeyaan alla addoommadiisa u turo alkhabiiru hoos u og guntooda hoose marka og qad jaa-akum basaa'iru min rabbikum qad xaqiiqe ahe jaa-akum waxaa idin yimid basaa'iru kuwa wax idin tuso waxaad wax ku aragtaan ayaa idin yimid min rabbikum xagga rabbigiin bay idinkaga timid faman qofkii absara arko falinafsihi nafsadiisa ayaa absara oo u arkay waman qofkii axadkii camiya indhabeelo oo ka indhabeelo aayaadkaa ka indhabeelo fa wabaalu daalika arrinkaa baaskiisa calayhaa nafsadiisa korkeeda unbau ahaanayaa wamaa ana anigu ma ahi baa lagu yidhi dheh nebiga wamaa ana anigu ma ahi bixafiidin ku ilaaliyo calaykum korkiina mid dhowro oo ilaaliyo ma ahi qad xaqiiqe ahee jaa-akum waxaa idin yimid basaa'iru basaa'ir maadaama jamcu tagsiir ay tahay jamcu tagsiirku marka waa iska majaaziyu ta'niis waayo jaa-adkum waa la dhihi karaa jaa-akumna waa laba intana waa waa ku timid yani waxaan ujeedaa basaa'irta maadaama ay jamcu jamcu tagsiir ay tahay mudakar iyo muanad ficilkee ficilkeeda calaamatu ta'niisna waa la geli karaa waana laga dhaafi karaa hadda halkan marka waa laga dhaafay qad xaqiiqe ahe jaa-akum waxaa idin yimid basaa'iru baa idiin timid ay maa tubsiruuna bihi lhudaa min adalaali wax aad hanuunka ku aragtaan ood baadida uga aragtaan basaa'irtaasina marka quluubta waay ayay ku jirtaa fa inahaa laa tacma alabsaaru walaakin tacma alquluubu alatii fi suduur basaa'irta oo min rabbikum xagga rabbigiin ka ahaatay ama min rabbikum xagga rabbigiina idinkaga timid waxaad wax ku aragtaan qur-aankii iyo fitradii iyo sunnadii iyo waxyaabahaas oo dhan waxbay idin tusayaan hanuunkii iyo baadidii baad ku kala gara aad kala garanaysaan markaa faman qofkii absara arko falinafsihi nafsadiisa ayuu absara u arkay waman qofkii camiya indhabeelo oo ka indhabeelo arrimaha an can hadihi lbasaa'iri qofka ka indhabeelo fa calayhaa fawabaalu dalika arrinkaa baaskiisa iyo cuquubadiisa calayhaa nafsadiisa korkeeda unbaa unbuu ahaanayaa wamaa ana anigu ma ahi bixafiidin ku idin dhowro ku ilaaliyo calaykum korkiina dhowro oo ilaaliyo ma ahi rabbi baa idin ilaalinaya anugu gaarsiin un baan leeyahay ayb ama fa linafsihi waxaa la dhihi karaa faqad absara waa arkay linafsihi buu u arkay ayb wkadalika nusarifu alaayaati waliyaquuluu darasta walinubayinahu liqowmin yaclamuun wakadalika sidaadaas aan dadkii xaqi iyo baatilkii aanu u kala tusnay sidaadaas oo kale ayaan nusarifu gedgedinaynaa alaayaati aayaadka aanu u gedgedinaynaa aayaadkii baan gedgedinaynaa sidaas basaa'irtaa iyo aan yani aan aan ula nimid ayaan aayaadka u kala gedgedinaynaa sidaasi le-eg oo marba dhinac baa wax la idinkaga sheegayaa mar qudrada rabbi mar cilmiga rabbi mar naxariista rabbi marba dhinac baa wax la idinka tusaa waliyaquuluu inay yidhaahdaan darasta waad daraasaysayoo min yacni ahlu kitaabkii xaggoodaad ka daraasaysay oo waxaana aada akrinayso aada ka akrisay waliyaquuluu inay yidhaahdaan darasta waad akrisayoo ummadihii yacnii ummadihii kaa horreeyey ahlu kitaabkii baad ku akrisay korkooda xarafkan marka waliyaquuluu darasta saddex qiraa'aa ku sugan oo sabciya yacnii qiraa'aad sabciya ah ibnu kathiir iyo iyo abu camar waxay akriyeen waliyaquuluu daarasta daarasta ayay akriyeen ibnu caamirna wuxuu akriyey waliyaquuluu darasat darasat buu akriyey s ibnu caamir inta kalena waxay akriyeen waliyaquuluu darasta sida hadda noo taal saddexda macno marka wuxuu yahay waliyaquuluu laamku waa laamulcaaqiba sida loo badan yahay laamku waa laamulcaaqiba ama laamu sayruura ee hadda laamu tacliil macno ahaan uma aha marka waa laamu tacliil laakiin majaazi a waayo majaazi markaan leenahay sayruura iyo caaqiba laga wadaa laamulcaaqiba macnihiisana waxay tahay ilaahay aayaadku wuxuu u gedgedinayo hadba dhinac oo wax uga tusaayo yacni inay yidhaahdaan ahlu kitaabaad kusoo akrisay ma aha ulajeedadu sidaas oo ulajeedka oo alle ka leeyahay inay yidhaahdaan ahlu kitaab baad ku akrisay ma aha laakiin marka aayaadka la gedgediyo towfiiqdana laga qaado caaqibadooda waxay noqonaya inay sidan yidhaahdaan waa sidii qowluhu tacaala faltaqatahu aalu fircawna liyakuuna lahum caduwan waxasanan reer fircawn baa muuse soo qaatay ma waxay usoo qaateen inuu cadow ku noqdo may uma soo qaadanin saas laakiin caaqibada dambe cadow uu ku noqona ayaka laamu sayruura layidhaha ama laamu lcaaqiba ayb ayb meeshaas marka laamkaanu sidaas waayo marka darasta marka la yidhaahdo ay qara'ta kutub almaadiin dadkii tegay kutubtoodii baad soo daraasaysay minhum ayaga xaggoodaad kasoo daraasaysay haddaad aayaadkan si walba ugu gedgedisid waxay la soo taagan yihiin ahlu kitaab ayaad kasoo qaadatay waa marka shaqaawo waayo arrintaas waxaana aayadda marka sidaa loo macneeyo la macno ah qowluhu tacaala walaqad naclamu anahum yaquuluuna inamaa yucallimuhu bashar lisaanu ladii yulxiduuna ilayhi acjamiyun wahada lisaanu carabiyu mubiin waqaaluu asaatiiru lwaliina ktatabahaa fahiya tumla calayhi bukrata waasiila aayadahaasay la macno tahay aayaddan marka haddii waliyaquuluu daarasta la yidhaahdana oo macnuhu marka waxay noqonaya waliyaquuluu inay yidhaahdaan caaqibada dambe daarasta waad la akrisay ahlu kitaab ayaad la akrisay adna waa u akrisay ayagana waa kugu akriyaan wey midba midka kale u ka qaatay faacala waayo markaas na faacalada facala waa laga macnay karaa lafteeda labadan qira'a marka waa isku macno amaa qira'atu bni caamir waliyaquuluu inay yidhaahdaan ciribta dambe darasad ay in maxad akhbaartan akhbaar tagtay waay akhbaar baaba-day oo tagtay weeyaan haddii marka qiraa'adaas la akriyo marka waxay noqonaysaa waliyaquuluuda in loo macneeyo waxaa dhici karto walianlaa yaquuluu wakadalika nusarifu laayaati aayaadka sidaadaasoo kale aan u gedgedinaynaa lianlaa yaquuluu si aynan u dhihin darasad akhbaarta aad ka waramayso akhbaar baaba-day oo tagtay oo warba aan loo haynin waayo si ay u yidhaahdaan ayb ay qad tuliyat watakararat cala alasmaac waa la akriyey waa la akriyey dhegihii waa kusoo noqnoqotay kaanaha wax la hilmaamo oo kale waliyaquuluu inay yidhaahdaan darasad qiraa'adaa marka macnaheedu marka wuxuu noqonayaa darasad ay in maxad akhbaarta waxaan aayaadkan aada ka waramayso waa tirtirantay oo macnuhu marka uu yahay ama dhagaheennay intay ka bateen ka bateenay waxay noqdeen wax duugoobay oo kale inay saa dhahaan marka oo sidaa un bay dhahayaan walinubayina inaan caddayno hu aayaadkii inaan caddayno liqowmin aan u caddayno yaclamuuna wax og yacni wax og laamkan dambe laamu tacliil waa laga dhigi karaa ilaahay aayaadka wax u gedgedinayaa dadka wax og inay wax gartaan inay wax loogu bayaaniyo walinubayina inaan caddayno hu damiirkaas al aayaati baa loo celinaa ee aayaadku sow mu'anath ma aha waxaa la leeyahay waa macnaha laga fiiriyey waayo aayaadku xaggay ku jiraan alqur'aan waa iyadoo la yidhi walinubayina alqur'aana saasaa mudakar looga dhigay walinubayina inaan caddayno iyo inaan caddayno hu qur'aankii liqowmin aan u caddayno qolo qolada oo yaclamuuna wax ogaan wax gara wax ogaanayaan ittabic maa uuxiya ilayka min rabbika laa ilaaha ilaa huu waacrid cani lmushrikiin ittabic jeyani raac ittabic raac maa aladii kii uuxiya la waxyoonayo ilayka xaggaaga loo waxyoonaya raac min rabbika xagga rabbigaana lagaaga waxyoonayo laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jira ilaa huu allah maahan isaga maahan wa acrid ka jeeso cani lmushrikiina mushrikiinta iskaga jeeso mar haddii aayaadkii siduu alla u bayaaninayo u caddaynayo u kala gedgedinayo rabbi uu soo tilmaamay yaa allah wuxuu leeyahay aayaddaani maxaa aayaadka loo gedgedinayo in la raaco ittabic raac maa aladii kii uuxiya ilayka adiga lagu waxyoonayo raac min rabbikana lagaaga waxyoonaayo wax kala raaci waayo marka ayb qur-aankaana loo jeedaa yacni lqur'aana icmal bihi qur-aanka ku camalfal ayaa laga wadaa wax kala raacin waxyigaa uun keliya raac meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa wax allaale wixii bani aadamka ka leexinayo waxyigaas inuu raaco ma aha ama magacii la rabo ha lagu sheego ama qaanuun ha lagu sheego ama nidaam ha lagu sheego ama dastuur ha lagu sheego wax allaale wixii ka hor imaanayo waxyiga kitaabka iyo sunnada ama siyaasa ha lagu sheego ama dowq ha lagu sheego dadka qaarkood adwaaqdooda iyo dooqooda iyo wixii la rabaa lagu sheego wax allaale wixii waxyigaa ka hor imaanayo in la raacaa ma banaano waxyigaas keliyaana in la raacaa ay waajib tahay laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jira ilaa huwa isaga maahan cibaadada siduu keligii u leeyahay ayaa xukunkana uu keligiis u leeyahay in alxukmu ila lilah xukunku allah unbaa iskale cid kaloo leh ma laha qofkii marka xugun iyo cibaado kala qaadaayo oo xukunka mar walbaa marka cidda awoodda lahoo koonkan abuuratay oo hawaabka iyo ciqaabka gacanteeda uu ku jira ayaa xukunka iskale cibaadadana ayadaa iskale qur-aanku marka allah wuxuu leeyahay walaa yushriku fii xukmihi axadan fii suurati اlkahfi bay ku jirtaa walaa yushrik bicibaadati rabbihi axadanna waa suurat اlkahfi cibaadadiina yaan lagu shirki falin xukunkiina yaan lagu shirki falin ayuu alla leeyahay marka cibaadadiina inaad waa ku toosnaanayaa dhahdo raacitaanka iyo xukunka taxliilka iyo taxriimkuna meelaan waxyiga ahayn aada ka qaadato waa khatar oo iyada marka waxaa weeyaan labaduba labadaba shirkigaa ka imaanayo labada labada waxyaaboodba ayb laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa isaga ma ahane waa acrid ka jeeso canilmushrikiina gaaladii ka jeeso macnaha marka ka jeesa maxaa laga wadaa qaar waxay yidhaahdeen waa intaan jihaadka la farin oo aayaddu marka qeybtaa mansuuqay leeyihiin qaar kalena maye waxay leeyihiin waxaan ay sheegayaan yaynan ku saameynin ka jeeso dhinac ka mar amaa hala doodin in laga wado hadda hala doodin waxaa diideysa walaa tujaadiluu ahla lkitaabi ilaa bilatii hiya axsan hadday dooddu wanaagsan tahay in lala doodo waaba lays amrey iyo wajaadilhum bilatii hiya axsan amaa wixii aan wanaagsanayn uga jeeso ha kula doodin sidaas marka tafsiirku sidaasna waa jiraan walow shaaa allahu ma ashrakuu wamaa jacalnaaka calayhim xafiidaa walow haddii shaa allahu alla uu dooni lahaa maa ashrakuu ma aynan shirki faleen wamaa jacalnaaka kaama yeelin adiga xafiidan ku dhowro calayhim korkooda wamaa anta adigu ma tihid biwakiilin mid yacnii loo tala saartay calayhim dushooda loo tala saartayna ma tihid mar walba waxaan sheegnay ficlulmashii'a haddii shardi uu daba dhaco shardi haddii uu ka daba imaado ficlulmashii'a waxaan dhahnay mafcuulkiisu waa muqadar mar walba waa la gooyaa waana muqadar marka waa hadda shaa-adan mafcuulkeedu waa go-an yahay siyaaqaana laga fahmaa jawaabta dambe taqdiirkiisuna wuxuu noqonayaa walow shaa allahu allah haddii uu dooni lahaa cadama ishraakihim inaynan ilaahay cibaad cibaadadiisa inay cid kale la wadaajinin yani sidaa hadduu rabbi dooni lahaa maa ashrakuu maba shirki maba aynan sameeyeen shirki la-aan hadduu alla ka do- yani uu dooni lahaa oo sidaa mashiiadiisu ay ku dareersan lahayd maba la maba aynan la imaan kari lahayn shirki dhambe lama imaan lahayn waayo mashiiada alla unbaa koonka ka soconayso marka ilaahay ma doonin waayo inay ayagu yani cadama ishraakihim shirki la-aantooda alla ma doonin shirki la-aantooda alla ma doonin ma doon marka de ilaahay muxuu doonay marka iraadadaa laba kale ah iraada kowniya qadariya iyo iraada sharciya tan laga warramaa waa iraada kowniya qadariya kuwa ilaahay khaatumada uunan u wanaajinin gaalnimada inay ku dhintaan oo u qoray kuwaas inay towxiidsadaan oo ay towxiidkii la imaadaan ilaahay maba u qadarin mana doonin waa kownan waqadaran uma doonin amaa sharcan waa u doonay ilaahay waayo waa la amray towxiidka soo maaha sharcan ilaahay waa rabaa towxiidku laakiin kownan waqadaran kuwan iyaga ilaahay uma qadarin haddii ilaahay uusan u qadarin muxuu u cadaabaa haddii la yidhaahdo horta tawfiiqda asaga soo gacantiisa kuma jirto towfiiqda yani ilaahay subxaanahu watacaalaa qofkan gaalka ah meel cidlaa ma uga tegin caqli buu siiyey feker buu u yeelay fitrow ku abuuray rasuul buu usoo diray kitaab ayuu u keenay war waa kaas ayuu yihi marka khiyaarna waa leedahay waddadii fiicnaydna waa tan tan xunna waa tanaa mana qasbinoo ilaahay khiyaar buu siiyey soo ma garanin inuu waafajiyo asaga intuu soo qabto oo uu tawfiiqda waafajiyo oo khaatumadiisa uu wanaajiyo waa fadli ila ilaahay isagaa iskale cidna waajib uguma laha wixiise ciddou doonau siinayaa ciddou doonana waa u diidaan kii ou marka siiyana dhaqaaleyn iyo fadli buu ku siiyey isaga uu leeyahay kii ounan siinin cadaaladdiisa uga tegay ilaahay subxaanahu wa tacaala marka maahan maxaa tawfiiqda loo seejiyey haddana loo ciqaabaa waxaa loo ciqaabaa iyaga doorashadooda iyo ficilka ay la imaadeen oo ilaahay ounan ku qasbin iyagaa doortay shirkigan inuu shirki yahayna waa waa lasoo gaarsiiyo waa loo sheegay jawaabta marka ishkaalkaasuna waa sidaas walow haddii shaa allahu alla uu dooni lahaa inaynan shirki samaynin cadama ishraakihim ma ashrakuu maba aynan shirki faleen wamaa jacalnaaka kaama dhigin adiga xafiidan ku dhowro oo ilaaliyo calayhim korkooda wamaa anta adigu ma tihid biwakiilin mid loo tala saartay calayhim dushooda oo adiga mid lagu soo diray ma tihid iyaga korkooda oo yacni waxaa tahay un fa inamaa calayka albalaagu wa calayna alxisaab walaa tasubu aladiina yadcuuna min duuni illahi fayasubu اllaha cadwan bigayri cilm walaa tasubuuha cayninina aladiina kuwa yadcuuna ay tuugayaan min duuni illaahi alla sokadiisa kuwa ay caabudayaan ha cayninina idinka asnaamta iyo aalihada mushrikiinta fayasubuu markaa ay caayaan iyagu allaha alla ay caayaan cadwan ictidaa'an yacni xadgudub dartiis ay alla u caayaan markaa ama cadowtooyo darteed ay alla u caayaan bigayri cilmin cilmi la-aan xaal ay ku sugan yihiin kadalika kuwa kadalika kamaa zuyina lihaa-ulaai cibaadata cibaadata alasnaam sida kuwan asnaamta cibaadadooda loo jeclaysiiyo loogu qurxiyey sidaadaas oo kale ayaanu zayannaa aan u qurxinay likulli ummatin ummad kastaa camalahum camalkooda aan u qurxinay uma markaa dabadeed ilaa rabbihim rabbigood intii ka ah un laa ilaa gayrihi ayaa marjicuhum rujuucuhum noqodkooda ou ahaanayaa fa yunabi-uhum waa u khabrayaa alleh bimaa kiibuu ugu khabrayaa kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna inay sameynayeen aayaddan alla wuxuu ka celinayaa mu'miniinta aalihada mushrikiinta inay iyo yacni waxyaabaha ay wataan inaynan caynin haddii arrintaa ay ka dhalanayso mushrikiintu inay allah caayaan subxaanahu watacaala marka idinku sidaa ha yeelinina w aayadda markaa waxaa laga faa'iideysanayaa masale xog yacni usuulka lagu daraaseeyo oo ah sadu dariica dariicada marka shaygan in yacni mafsado muxaqaq ah wax allaale wixii lagu gaaraayo mafsado la hubo wixii lagu gaaraayo waa mamnuuc waa xaaraan inkastoy awal bannaanayd maalan shay sidiisa awal u bannaanaay haddii laakiin maanta ay ka dhalanayso mafsado la hubo muxaqaq ah ay ka dhalanayso shaygaas bannaan xaaraamuu noqona aayaddan baana loo daliishado waayo asnaamta in wax laga sheego la caayo ama la yidhaah asnaamtu laa taduru walaa tanfacu in la yidhaahdo waa bannaan tahay ceebna ma aha haddana laakiin majaalista qaar marka la yidhaahdo lagu yidhaahdo mushrikiintoo kale hadday ka dhalanayso iyagu inay ilaahay caayaan adigu in alla la caayo sabab ha u noqonin wey baabkaa marka sadu dariica la yidhaha daraaicda marka ilaa saddex camala loo qaybiyaa mid waxay tahay waa mafsado muxaqaq ahoo la hubo way mafsadada muxaqaqa ee la hubo wixii ka dhalanayo jaranjaro u noqonayo waa mamnuuc xataa hadday awal bannaanaayeen midna waxa ay tahay mafsado iyo maslaxa isgarab socdo laakiin mafsadada raajix ah oo badan iyadana waa sidoo kale waa la mamnuuca wixii mafsadada raajixa lagu gaarayay qeyb kalena waxay waxay intaa hal qeyb waa laga dhigi karaa labadaas qeyb labaad waxay noqonaysaa iyaduna mafsado la filaayo laakiin maslaxo maslaxadu ay ka badan tahay midaasoo kale waxba lagu dhisi maayo mana la joojinayo dariicadaas maalan maxaa ka mid a magaalo inay niman iyo naago isla deg degaan magaalo marka la joogo rag iyo dumar waa isku dhex jiraan waawaa isla degan yihiin soo maaha waxaana dhici karta raggaas iyo dumarkaas qaarkood inay iska zinaystaan zinadaasaa laga cabsanaa darteed ma la dhahayo yaynan isla deginba sidoodaba naagahana magaalaha loo sameeyo nimankana magaalaha loo sameeyo sidaa la dhihi maayo leanna maslaxadaa ka raajixsan meeshaan inay magaaladii ku wada joogaan tan ah ayb waa badan tahay marka amhilada noocaas oo kalea oo maslaxadu ay badan tahay mafsadaduna ay ay dhici karto inay yar tahay ayb haday marka maslaxadu raajix noqoto mafsadadaas yar darteed wax loo xarimi maayo awal bannaanaay ayb aduu qeybahaas yaalkaas oo kale ay ku sheegaan aayaddanna marka ta qeybta horay gelaysaa waayo hadday muxaqaq tahay in alla la caynayo adig inaadan alla cay usoo jiidin walidaalika qofka daacigaa ama diin diinka akrinaayo ee waxaa fiican inuu ka dhowrsado waxyaabaha cayda iska qabiixa ah foosha xun oo kale ee dadka mukhaalifiinta ah ou caynayo waxaa laga yaabaa haddaad adigii caytanto inuu isaguna cay ka badan ou caayo xaqa aada wadana inuu wax ka sheego marka dadka qaar siday wax u fasirayaan ama sida ay wax u sheegayaan iyagoo ayaga waxay ka hadlayaan saxan yihiin ayaa haddana qaabkay u marayaan baa waxaa ka dhalan kara mafsado aada u weyn walidaalika meeshan qurdubi wuxuu yidhi aayaddan xukmuhaa baaqin fii hadihi اlumma aayaddan xugunkeedu ummaddan dhexdeeda baaqi buu ku yahay calaa kulli xaalin waqti kastouna baaqi ku yahay xaalad kasto famataa kaana alkaafiru fii manacatin gaalku mar walbou xoog leeyahay oo manaco ou haysto wakiifa lagana cabsado an yasuba alislaama islaamka inuu caayo aw innabiya sala allahu calayhi wasalam ama nebiga ou caayo aw illaaha caza wajalla ama alle inuu caayo laga cabsado falaa yaxilu limuslimin muslim uma xalaal aha an yasuba inuu caayo sulbaanahum saliibkooda kirishtadooda inuu caayo uma bannaana walaa diinahum diinkooda inuu caayana uma bannaana walaa kanaa-isahum kanaa-istooda inuu caayana uma bannaana qofka aan wax fahmaynin ama fiqhiga yar markiiba wuxuu la soo boodaa ee kaniisad in la caayo maa la diidaa haddana xaqi maa la dadaboolah ayuu la soo boodayaa laakiin weli caqligiisaan gaarin meeshaas nacan caqligiisu markuu soo gaaro meelahan inuu hadlaa fiican laakiin hadduu meel walba balaq iskaga siiyo afka un war un iskaga tuuro waa un iska qof caqligiisa hadlay wahay ee meeshan kanaa-is in wax laga sheega xaaraana lama yacni kanaa-is in wax laga sheegay sideedii xaaraan u tahay lama laha laakiin marka aad kanaa-istii wax ka sheegto oo meeshaasina ay joogaan ay ku maqlaayaan gaaladii kanaa-ista ay la weyneyd iyaguna cid ay ka cabsanayaan aan jirin markay dullaysan yihiin de waaba baqaayaan maogtahay laakiin ayagoon cabsanaynin haddaad wax ka sheegto asna nebigoo wax ka sheega sala allahu calayhi wasalam yaa usoo jiiday marka in nebiga wax laga sheego qofkaana usoo jiiday xaaladaas marka taas waayo waxa uu musanif uu ka hadla yacni qurdubi uu ka hadlayo falaa yaxilu limuslimin uma xalaal ah an yasuba sulbaanahum inuu caayo walaa diinahum walaa kanaa-isahum walaa yataca walaa yatacarada inuu u banbaxana uma banaano ilaa maa yudii ilaa maa yu-addii ilaa dalika wax arrinkaa keenayo inuu u banbaxana uma banaana liannahu bimansilati bimansilati اlbachi cala almacsiyati waayo hadduu arrintaas sheego macnaheedu waxay tahay war macsi hebelow adna la imaaw adoo sidaa macsi ku kicinayo kale w ayb macnahaas marka waa saas aayadda marka sidaas marka waa saasay macmuul ku tahay oo yacni muxkama ay ku tahay dabcan waxaa kaloo aayaddu daliil u tahay xugun ahaan alxukmu bisadi daraa'ic arrintaana maalikiyada aaday ugu badan tahay fuqahada kale mararka qaar way isticmaalaan mararka qaarna iyagu aada ugu uma sii badiyaan isticmaalkeeda laakiin waa masale marka un maqaasida shareecada meel weyn uga jirta w masaladaas waxaaba ka mida markii ninkii reebaadiyaha masaajidka uu ku kaadiyey nebigu arkaayo sala allahu calayhi wasalam oo saxaabadu ay damceen inay ku dhacaan waa ka celiyey rasuulka riwaayaadkiisa qaar ka midana waxay le waxaa ku jirtay laa tusrimuuhu kaadida ha ku goyninina ha iska wato ninkaa marka intaas uu kaadida wato masaajidka uu kusii kaadinayo masaajidka aslan in lagu kaadiyo xaaraan mamnuucay ahayd laakiin maanta maxaa laga maxaa maxaa laga cararaa ama layska ilaalinaa mafsado ka weyn inay timaado waa maxay haddii la buriyo meel aan kaadidu gaarin oo haddana sii gaarsiinana shar iyo dhib unbaad badisaye waxba maadan reebin marka marka meeshan uu ku kaadiye ha ku koobnaato wixiisa mar haddii wixii ay dhaceen in lasii badiyo munkarka ma aha marka qofku laba shar midda uu qaadan midda midda uu qaadanayo sidau u kala hormari karo maraatibta yacni ashyaada fiqhi daqiiq ah waayo oo weliba ibnu taymiya wuxuu yidhaahdaa iqtidaau siraadi lmustaqiimka waa wadiifo ay leeyihiin khawaasu ahlilcilmi ahlucilmiga weliba kuwooda khaaska sii an kulligood maaha walidaalika badanaa waxyaabahaas marka laga hadlo umuuro ku saabsan dadka caatifada badan markiiba waa ka qaylinayaan iyagoo u maleeyo in diinta wax loo dhibaayo markay ayaguna u kacaan oo sidaas ay malaynayaan ay dhex galaan yaa ayaan markay wadaan sanawaad ay wadaan bay waxay ogaanayaan meel xun inay arrintaas ay geysay marka markii horena de si qumaatiya culummada uma dhegaysanin marka dambena de meel iyo dhibaato iyo weylaad unbay sababeen kadalika sidaada yani kadalika kamaa zuyina lihaaulaai sida kuwan loogu qurxiyey cibaadat alasnaami sidaada sidaadaas oo kale ayaanu zayannaa aan u qurxinay likulli ummatin ummad kastaa camalahum camalkeeda aanu u qurxinay uma markaa dabadeed ilaa rabbihim rabbigood intii ka ah uun ayaa marjicuhum rujuucuhum noqodkoodu uu ahaanayaa fa yunabi'uhum waa ugu waramayaa alle bimaa kii kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna inay samaynayeen waaqsamuu billahi jahda aymaanihim lain jaa-athum aayat layu'minunna biha waaqsamuu way dhaarteen billaahi allay ku dhaarteen jahda aymaanihim dhaarahooda dadaalkeeda ayay ku dhaarteen lain jaa-athum lawallaahi yoin jaa-athum hadday u timaado aayatun mucjizo aayad layu'minunna lawallaahi yoyu-minunna way rumaynayaan oo rumaynayaan bihaa aayaddaas qul waxaa tiraa inamaa wax kale ma ahne al aayaatu aayaadku cinda allaahi ilaahay agtiisay ahaadeen aayaadku allah haysto wamaa yushcirukum maxaa idin ogeysiiyey idinka annahaa lacallahaa yacni inay mudan tahay aayaddu idaa jaa-at haddii ay timaado aayaddu laa yu'minuuna inaynan rumayneynin lacallahaa idaa jaa-at laa yu'minuun meeshaa marka waaqsamuu billaahi jahda aymaanihim jahdadaas laba icraab baa ku jirto mafcuul mutlaq ahaan in lagu nasbiyo caamilna waaqsamuuda caamil u ah ayb oo waxay ka dhigan tahay waaqsamuu billaahi jahda aqsaamihim marka de masderkii wuxuu lagu nasbinaya unbaa jahdadana marka isaga nasbisnaanaysa ayb waxaa kaloo laga dhigi karaa jahda aymaanihim xaal waa laga dhigi karaayo ay mujtahidiina fii aymaanihim inkastoo de xaaladaani hadda ay tahay macrifa jahda aymaanihim shayga loo lagu loo idaafeeyey baa macrifo ah iyada marka nooc macrifay ka kasbatay xaaladuna nakiray ahaa jirtay laakiin haddii xaaladu nakiro ay noqon weysay macrifo noqoto nakiraa lagu awili jiray soo maaha marka jaahidiina un isaga awilgiis ay jaahidiina fii aymaanihim xaal ay yihiin kuwa dadaalayo fii aymaanihim dhaarahooda dhexdeeda ku dadaalayo sidaas waa la dhihi karaa lain jaa-athum lawallaahi yoin jaa-athum hadday u timaado aayatun aayad layu'minunna way rumaynayaan oo rumaynayaan bihaa aayadda aayaddana mucjizay ka wadaan qul waxaad tidhaahdaa inama alaayaatu inamaa wax kale ma ahne al-aayaatu aayaadku cinda allaahi ilaahay agtiisay ahaadeen wamaa yushcirukum maxaa idin ogeysiiyey annahaa idaa jaa-at meeshan xarafkaani saddex qiraa'o sabciy sabciye ah ku jirto qiraa'ada abuu camar iyo ibnu kathiiraana ugu afsaxsan ayaa ugu arjaxsan baa la dhahaa yani waxaan ujeedaa ugu raajaxsan oo ugu ishkaal yar abuu camar isagu wuxuu aqriyey wamaa yushcirkum horta ra-da waa waa reebay reebkaasuna marka ficilkan mudaarica daatu jasmina kama hormarine daatu jasmi iyo daatu nasba markaynan ka hormarin waa inuu marfuuc noqday ahayde sukuunkaani muxuu yahay waa dalaban litakfiif oo u reebay marka wamaa yushcirkum waa dalaban litakfiif ee calaamadan calaamad icraab ma aha ficilkaani marka waa marfuuc reebkaanina waa takfiif waana usluub carabi ah qur-aankuna waa ku yimid xafs can caasim maalan wuxuu aqriyey waman yutic illaaha warasuulahu wayaksha allaha wayattahi wayattaqhi qaafka waa reebay reebkaas marka waa un dalaban litakfiif sida halkan wamaa yushcirkum ou aqrinayo abu camar intaas marka annahaa idaa jaa-at laa yu'minuunada ayaa abu camar iyo ibnu kathiir waxay akhriyeen inahaa shucba can caasimna sidoo kale waa fii riwaayatin riwaayo marka shucba can caasim ah inahaa waa hoos dhigayaan hamzada intaasba marka inahaa idaa jaa-at laa yu'minuun haddii la akriyo waa ishkaal yar tahay warkuna wuxuu ku dhammaanayaa wamaa yushcirukum inahaa jumlo cusubay noqonay marka oo istinaafiha macnuhu marka wuxuu noqonayaa wamaa yushcirukum maxaa idin ogeysiiyey idinka maadaa yakuunu waxa ahaan doono bal idinka horta maxaa idin ogeysiiyey waxa dhici doono hadday aayad timaado kadibaa marka alla wuxuu leeyay inahaa idaa jaa-at inahaa yani iyadu aayaddu idaa jaa-at hadday ina alaayata aayaddu idaa jaa-at hadday timaado laa yu'minuuna rumayn maayaan warka saas isugu dhammaanaa ayb naafic iyo kisaa-i iyo xafsa can caasim iyo shucba can caasim oo riwaayo kale ah waxay akhriyeen annahaa sida hadda noo taalo waay annahaa idaa jaa-at laa yu'minuun tawjiiheeda marka sucuubaa meeshaas ku jirta marka annahaa haddii la akriyo waxaana ugu fiican annahaa lacallahaa in layska dhaho anna bimacnaa lacalla waa ku timaadaa oo yacni qiraa'ada ubay bnu kacabna lacallahaabay ahaydba mar in kastoo marka qiraa'ada marka qiraa'ana ma ahan waa la yidhaha waa min baabi tafsiir hadday tafsiir tahayna ka fi waa fiican tahay iyaduna ayb oo carabtu waxay yidhaahdeen idhab ila suuq anaka tashtarii lii shay-an idhab ila suuqi anaka tashtarii lii shay-an yacni lacallaka tashtarii lii shay-an anna bimacnaa lacalla in laga macneeyo shawaahid badanna waa leedahay sidaasaan hadda ku wadaynaa siyaalo badan oo kalena waa la sheegay qaar waxay yidhaahdeen laada ayaa waxaa laga dhigayaa zaa'ida ama sila wamaa yushcirukum maxaa idin ogeysiiyey annahaa aayaddu idaa jaa-at hadday timaado yu'minuuna inay rumaynayaan marka khitaabka mu'miniinta ku socdaa iyagaa waxay jeclaysteen hadday aayad dalbanayaan maa loo keeno waa intaasu ay rumeeyaane markaasa alla wuxuu leeyahay maxaa idinka idin ogeysiiyey inay rumaynayaan marka laadii maxaa laga dhigay markaa zaa-idaa laga dhigay xagga ecraabta ayb ibnu caamir isaga keligiis wuxuu akriyey wamaa yushcirukum annahaa idaa jaa-at laa tu'minuuna u akriyey meesha yu'minuunada tu'minuuna u akriyey iyadu khitaab lilku lilkufaari waayo wax kaloo isbedelaya xagga macnaha ma jirto wamaa yushcirukum maxaa idin ogeysiiyey annahaa lacallahaa aayaddu idaa jaa-at haddii ay timaado laa tu'minuuna yani ma rumaynaysaan laalla yani lacallahaa idaa jaa-at laa tu'minuun waxaa laga yaabaa marka aayaddu hadday timaado inaydnanba rumaynin idinka sidaasuu noqonaa marka tawjiiha marka qiraa'aadkaas kala duwan qul waxaa tiraa inamaa wax kale maahane al aayaatu aayaadku cind allaahi alla agtiisay ahaadeen wamaa yushcirukum maxaa idin ogeysiinayo annahaa lacallahaa aayaduhu inay yani lacallahaa aayaduhu idaa jaa-at haddii ay timaa ay yimaadaan laa yu'minuuna inaynan rumayneynin maxaa idin ogeysiiya lacallahaa inay sidaa noqonayso ayb marka qur-aanka marka la fasiraayona dee tawjiiha qiraa'aadku waa muhim oo tafsiirka qeyb ka mida w haddii marka qiraa'aadkaas aan la tawjiihinin dadka tafsiirka ku xiran dadna waa dalabatulcilmiyo waa is waa isweydiinayaan arrimahaas oo kale dadna waa dad uun wacyi u yimid meesha iyo inay uun aayadda macaanideeda guud fahmaan intaba marka inaan isku wadnaan isku dayeynaa marka markaan ama naxwo ku leexano ama aan qiraa'aad ku leexano iyo waxyaabahaas waxaasoo dhan ku tacalluqo maahan wax iska sheeko ah ma iska ahane waa wax cilmi un ah sidaa marka in loo ogaada aaday muhiim u tahay ta kale qiraa'aadku qiraa'o walbaa waxaa laga yaabaa in xaalad gaara macnaheed ay keenayso tanwiicaasi marka waxaa ka imaanaya marka macaani daqiiqa ka imaanaysa wanuqalibu afidatahum waabsaarahum kamaa lam yu'minuu bihi awala mara wanadaruhum fii طugyaanihim yacmahuun wanuqalibu waan marka aayad soo iyaguma dalbanin allana ma dhihin haddii aayad loo keeno maxaa og maxaa idin yani maxaa yani idin ogeysiinayo hadday aayaddu timaado inaynan rumayneynin yani ma rumaynayaano wanuqallibu alla marka wuxuu leeyahay wanuqallibu waan gedinaynaa afidatahum quluubtoodaan gedinaynaa iyo wa absaarahum aragyadooda ayaanu gedinaynaa kamaa lam yu'minuu liajli maa kii dartiis lam yu'minuu aynan rumaynin bihi wixii alla soo dejiyey oo aayaada aynan rumaynin taa daraaddeed ayaanu qalbigooda quluubtooda iyo araggoodaba u gedinaynaa awala maratin aynan rumaynin mar markii ugu horreysay wanadaruhum waanu ka tegaynaa fii tuqyaanihim baan uga tegaynaa qooqooda iyo xadgudubkooda dhexdiisa yacmahuuna xaal ay yihiin kuwii markaa yacni baadiyeysan oo dhunsan oo arag la oon xaqii aan arkaynin markaas kamaa lam yu'minuudan kaafkaani marka sida ugu fiicani waxay tahay takaafu tacliil in laga dhigo macaanida kaafka waxaa ka mid a tacliil inuu keeno waxaana kusoo marnay kamaa arsalnaa fiikum rasuula minkum yatluu calaykum aayaatina wayusakiikum aayaddaas macno weynaana marka meeshaa kasoo baxayo waxay tahay quluubtoodii iyo aragyadoodii baan gedinnay xaqi maba arkayaan sababtu maxay tahay marka markii hore oo nebigu u yimid aayaadna oo ula yimid aayadihii horey beeniyeen markay aayadihii hore beeniyeen waxaa ka dhashay in quluubtooda la dabagediyey oo lagu ciqaabay mar dambe inaynan xaqa fahmin meeshaas marka waxaa ka ima waxaa ka soo baxayso masalada ah qofka macaasida uu sameynayo waxay ka mancinaysaa oy ka celinaysaa xaqa waxay ka celinaysaa inuu wax arko waxay ka celinaysaa inuu diinta fahmo waxay ka celinaysaa khaatimo wanaagsan inuu helo shirkiga in la yska ilaaliyo bidcadu qofka inuu iska ilaaliyo macaasida uu iska ilaaliyo waayo mukhaalafada aada la timaado qalbigaaga iyo adiga ayaa la idinkala dhexgalaa yaa ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lilahi walirasuuli ida dacaakum lima yuxyiikum waaclamuu ana allaha yaxuulu bayna almar-i wa qalbih ogaada in ilaahay qofkay qalbigiisa uu kala teedayo waxaa laga yaabaa maanta haddii lagu waaniyo lagu wacdiyo ilaahay ka cabso lagu yihah ood ka cabso weyso ood qofkii naga tag aada tiraahdid waxaa laga yaabaa berri wax aada shalay taqaanay inaad ag marto waxaad shalay samayn jirtay inaad sameey weyso waxa dambee kuu yimaadee adiga maslaxadaadana inaad raaci weysaa laga yaabaa tii hore marka jazaan wifaaqan waana ku badan tahay qur-aanka sidaasoo kale waxaa ka mid ah sa asrifu can aayaatiya aladiina yatakabaruuna fi lardi bigayri اlxaqi dadka ahlu takaburka oo isla aayaadka alla iska weyneysiiyo fahamka qur-aanka waa laga leexiyaa waa ciqaab marka falamaa zaaquu azaaqa allaahu quluubahum baa ka mid a markay iisheen quluubtoodu alla leexiyey waa qalloociyey khatama allaahu calaa quluubihim wacalaa samcihim wacalaa absaarihim gishaawa ayaa ka mida walahum cadaabun cadiim in sidaa la yeelo maxaa u keenay waxay geysteen ayaa keenaya sida daaco qofka marku la yimaadaba ay ugu sii furayso mid kale waataquu llaha wayucallimukum اllah yaa ayuha ladiina aamanuu yaa ayuha aladiina aamanuu in tattaquu llaha yajcal lakum furqaanan hadaad alla ka cabsataan xaqii baail buu alla idiin kala bixina wاladiina htadow zaadahum hudan waaataahum taqwaahum marka haddaad hanuun la timaadana hanuun baa lagu ziyaadinayaa haddaad la timaado macsina marka dambe mustaqbalkaagii baa lagaa leexinaaba xaqa waxaana ay ka dhalanaya arrintaas ciqaab macsida ka dhalatay waa culummada ilaahay taqaano waxay yidhaahdeen macsidu haddii dhib kale aysa lahayn ilaa dhibkeedu inuu yahay qalbigaaga inay daboolayso oo qalbi dabool inay sabab u noqonayso taas ciqaab aan ahayn haddaysa lahaa lahayn waa ku filnaan lahayd bay dhahaan laakiin yaa dareemaayo inay arrintaas ciqaab tahay waxaa laga yaabaa macsibuu wadaa waa sii wadaa waa sii wadaa isagii marka qalbigiisiibaa daboolan mana fahmaayo caafimaadka uu qabo guriga uu kasoo toosaayo ehelkiisuu ku dhex jiro nabadda uu qabo xoogga uu leeyahayba wuxuu u haystaa inuuba ilaahay jecel yahay caafiye inuu ku sugan yahay danni aad u xun waayo taas nusaaricu lahum fi lkhayraati bal laa yashcuruun sanastadrijuhum min xaysu laa yaclamuun adiga taasi marka waa sabaansab adiga lagu sabaansabayo waaye mar haddii qalbigaagii uunan daacada usoo jeedin waa ciqaaban tahay aayadda marka macnahaasay aayaddaanu ka hadlaysaa marka wanuqallibu waan gedinaynaa afidatahum quluubtoodaan gedinaynaa iyo wa absaarahum aragyaalkooda indhahay wax ku arkaan xaqi ma arkayaan indhihii qalbigiina xaqa ma fahmayo kamaa lam yu'minuu liajli maa kii dartiis ama kamaa lam yu'minuu licadami iimaanihim iimaankooda la-aantiis bihi aayaadka alle ay rumeeyaan la-aanteed kaa darteed ayaanu u gedinaynaa quluubtooda iyo aragyaalkooda awala maratin mar markii ugu horreysay aynan rumaynin yacnii rumayn la-aantoodii hore darteed ayaan ugedin ayaan u gedinaynaa wanadaruhum waanu ka tegaynaa fii tuqyaanihim baan uga tegaynaa xadgudubkooda dhexdiisa yacmahuuna xaal ay yihiin kuwii markaa indhala oo baatilkii marka iyo baadidii marka ku taagan baadidoodaan marka uga tegaynaa xaal ay yihiin kuwa baadiyeysan walow ananaa nazlnaa ilayhim اlmalaa'ikata wakalamahum lmowtaa waxasharnaa calayhim kula shayin qubula walow haddii ananaa anagu nazalnaa aanu soo dejin lahayn ilayhim iyaga soo aayad ma codsanin marka waa kan marka ilaahay baa ka waramaya walow haddii ananaa anagu nazalnaa aanu soo dadejin lahayn ilayhim iyaga xaggooda almalaa'ikata malaa'igtii aan xaggooda kusoo deji lahayn wakallama uu la hadli lahaa hum iyaga almowtaa kuwa dhintayna ay la hadli lahaayeen waxasharnaa aan ururin lahayn calayhim iyaga korkooda kulla shay-in shay dhammaantiis aan dushooda kusoo ururin lahayn qubulan xaal ay yihiin qeyb qeyb ayagoo ah nooc nooc ayagoo kale ah wax kasta hortooda aan keeni lahayn ayagoo nooc nooc ah maa kaanuu jawaabtii waa tanaa maa kaanuu ma aynan ahaan lahayn liyu'minuu inay rumey inay rumeeyaan ma aynan ahaan lahayn ilaa an yashaa allaahu xaaladda uu alla doonaya maahane xaaladda alla uu doonaya inay rumeeyaan maahane ma aynan rumey lahayn walaakina akharahum badankood seyajhaluuna way ka jaahil noqonayaan arrintaas lowdan marka shardiyada ah waxaan dhahnay waa adawaad ficil khaas ku ah annanaana annadana waa yacni xarfu masder masderka la xariraana waa isim ficil maaha masderku waa isim lowdaani marka sidee ficil uga daba maraa horaan uga soo hadalnoon u sheegnay macnuhu marka wuxuu noqonayaa ficil ayaa la qadarayaa masderka annadan laga dhalaalinayo iyo wax ka dambeeyana faacilow u noqonaa ficilkaas oo marka macnuhu wuxuu noqonayaa walow habata walow habata inzaalunaa ilayhim almalaa'ikata ilaa aakhirihi dejinta aan dejinayna xaggooda malaa-ig aan usoo dejina hadduu sugnaan lahaa oo ay jiri lahayd saas waayo marka lowda marka waxaa la xiriiro waa ficil ism hamoodin waana kasoo hadalna adda ka hor walow haddii walow haddii uu sugnaan lahaa ananaa annaga nazalnaa aan soo daadeji lahayn ilayhim iyaga xaggooda almalaaikata malaa-igti wakalamahum ou la hadli lahaa almowtaa kuwa dhintay ay la hadli lahaayeen maxaa ka weyn marka malaa'ig haddaan cirka uga soo daadinno oon uga soo dejinno kuwii dhintay waa horena aan qubuuraha kasoo bixinno ay la hadlaan waxasharnaa aan ururinno calayhim korkooda aan kusoo ururinno kulla shay-in shay kasto qubulan aan ugu soo ururinno xaal uu yahay midkii yacni kooxo kooxo isagoo ah xaala kownihi qubulan qubulan marka laba qiraa'o sabciya ku jirto qubulan in la yidhaahdo jamcu qabiil waay markaas jamcu qabiilin ay jamaacatan jamaacatan waay marka ka rakiifin wa rugufin oo kale ayb ama in laga dhiga marka ow mufr mufrad in laga dhiga bimacnaa qibal sidaasna waa qiraa'ada naafic uu aqriyayo uu leeyahay waxasharnaa calayhim kula shayin qibala qibalan naafic iyo ibnu caamir iyo ayaa aqriyeen sidaas qibalan ayb qibalan marka abu camar isaga halkan qibalan ma akrinin laakiin suurat lkahfi qibalan uu akriyay ayb marka qibalan haddii la yihaahdana waxay noqonaysaa cayaanan wa mushaahadatan iyadoo la arkaayo tafsiirku marka wuxuu noqonaa waxasharnaa aanu soo ururinno calayhim korkooda aan kusoo ururinno kula shayin shay kasto qubulan haddaan aqrino xaal yacni qubulan xaal uu yahay ko qaybo qaybo nooc nooc nooc walbaaba aan meel dhigno noocan meel dhigno noocan meel aan aan dhigno ay arkaan markaas koox koox aanu markaa usoo kaxayno wax kasta qibalan haddii la akriyana waxasharnaa aan soo ururino calayhim korkooda aanu kusoo ururino kula shayin shay kasto qibalan xaal uu yahay hortooda isagoo yaallo ay muwaajahatan oy isha ka qaadaan sidaa haddaanu yeeli lahayn maa kaanuu ma aynan ahaan lahayn liyu'minuu inay rumeeyaan maba rumeyn lahayn wax kasta haddaan u keenno kuwa aan khaatumo xumada u qornay marnaba kufriga kama soo laaba lahayn marka aayaddu weyn haddii loo keeno inay rumeyn lahaayeen idinku ha u malayninina waay marka maa kaanuu liyu'minuu lama dhihin lam yu'minuu ma rumeyn lahayn layskama dhihin maa kaanuu liyu'minuu baa layidhi diqaa ku jirto xagga macnaha oo iimaanka diyaarba uma ah waay macnaha tarkiibkan maa kaanuu liyu'minuu xataa inay rumeeyaan dad diyaar u ah maba ahanba maba aynan ahaa lahayn marka ilaahay qofkau hanuuniyana waa hanuunsan yahay kii u baadiyeyna waa baadiyeysan yahay bani aadamku laakiin waa dadaalayaa wuxuu isleeyahay qofkaani si fiican wax ugu sheeg lacalla walacalla u casaa inuu soo hanuuno laakiin kii ilaahay soo hanuuniyaa ayaa ku intifaacaya midka kale laakiin maanta dhan wuxuu haynayaa marmarsii un shubha halkan ku dhufo halkan ku dhufo halkan ku dhufo boqol aayadood ama intaasoo xadiid markaad u keento wuxuu ku leeyahay xadiidkan sidaan maaha sidaan waayo kana sidaan maaha waa sidaan kana sidaan maaha barnaamijkiisiibau axaadiidta ku toosina kii ilaahay hanuun u qorayna qalbi saafi buu intuu ku dhagaysto ayuu markaasi wixii xaqana marka uu qaadanaa wixii kalena uu ka tegaana maa kaanuu ma aynan ah haddii sidaa yacni aanu yeeli lahayn maa kaanuu ma aynan ahaan lahayn liyu'minuu inay rumeey inay rumeynayaan ilaa an yashaa allahu xaaladou alla doonaya maahane marka ilaa an yashaa allahu istinahan mutasilka ah wuxuu mutasil ka yahay min amrin maxduuf arrin maxduuf ah arrinkaa marka wuxuu noqon karaa xaalo wuxuu noqon karaa tacliil shay yani wax lagu tacliiliyo oo markaa wuxuu yahay macnuhu ay maa kaanuu liyu'minuu ma aynan rumayn lahayn lishayin uma yani shay dartiis ma aynan u rumay lahayn ilaa an yashaa allahu ilaa limashii'at illaahi darteed unbay u rumay lahaayeen ama in xaalo la la geliyo oo la yidhaha maa kaanuu liyu'minuu ma aynan rumayn lahayn fii kulli xaalatin xaalad kasto ilaa fii xaali mashii'at illaahi mashiicada alle xaaladeeda dhexdeeda maahani walaakina akharahum badankood sayajhaluuna waa ka jaahil yihiin xaqiiqada arrinta arrintan wakadalika jacalnaa likulli nabiyin caduwa shayaaiina alinsi waaljini yuuxii bacduhum ilaa bacdin zukrufa alqowli guruuraa wakadalika sidaadaas kuwaa ay baatilka ugu madax taagan yihiin sidaadaas oo kale yaanu jacalnaa waxaanu yewaanu waxaanu ka yeelnay shayaadiina alinsi insiga shayaadiintiisa iyo waljini jinniga shayaadiintiisa aanu ka yeelnay caduwan cadow ayaanu ka yeelnay likulli nabiyin baan uga yeelnay nebi kasto jacala bimacnaa sayara waaye labadeeda mafcuul shayaaiin alinsi waljini mafcuulka koowaad waaye caduwanna mafcuulka labaad waaye likulli nabiyina caduwantuu ku tacalluqa waxaa kaloo bannaan in lagu laqbeeyo la yidhaah wakadalika sidaadaas oo kale sidaa yani sidan kuwa aan yeelnay oon xaqi aan u ag marinay sidaadaas oo kale ayaanu jacalnaa waxaanu yani ka yeelnay waxaanu u yeelnay likulli nabiyin nebi kasta caduwan cadow ayaanu u yeelnay jari majruurkana mafcuul ka dhig caduwanna mafcuul kale ka dhig shayaaiina alinsi baan u yeelnay nebi kasto insiga shayaadiintiisa ka bedel iyo waljini ayb tan horaasa moodaa inay aada u fiican tahay wakadalika sidaadaas oo kale jacalnaa waxaanu ka yeelnay shayaaiina alinsi insiga shayaadiintiisa iyo waljini jiniga shayaadiintiisa caduwan ayaanu ka yeelnay likulli nabiyin baan uga yeelnay cadow yuuxii xaal uu waxyoonayo bacduhum qaarkood ilaa bacdin qaarka kale oo u waxyoonayo zukrufa alqowli hadalka kiisa la qurxiyey maxayna sidaa u yeelayaana guruuran taqriiran liajli taqhriirin kedin darteed inay kediyaan oo ay siraan dadka walow shaaa rabuka rabbigaa hadduu dooni lahaa maa facaluuhu ma aynan sameeyeen fadarhum ee iskaga tag nebiyow iyaga iyo wamaa yaftaruuna waftiraa'ahum iyaga iyo been abuuradkoodaba ka tag maxay sidaa marka ayay ugu waxyoonayaan qaarkood qaarka kale iyo wali guruuran liajli yani guruurin kada darteed iyo walitasqaa inay u yani u dheg raariciso ilayhi hadalkaas la qurxiyey af-idatu ladiina kuwii quluubtooda laa yu'minuuna aan rumaynaynin bilaakhirati aakhirada aan rumaynaynin iyo waliyardowhu inay ku raalli noqdaan waliyaqtarifuu inay kasbadaan maakii hum iyagu muqtarifuuna kuwii kasbanaya ay yihiin aayaddan iyadana markaa nebigana waa lagu sabarsiina oo waxaan aada arkayso sida aan kaala soo horjeedo kufriga hala yaabinoo nebi walbaaba cadow ayaan u yeeli jirnay oo shayaadiinu linsi waljinni ah ayagana marka waxbay isu sheegaan waa isu waxyoodaan yuuxii xaal uu waxyoonayo bacduhum qaarkood ilaa bacdin qaarka kale marka yuuxii jumladaas marka jumla xaaliya laga dhigaa istinaafna waa laga dhigi karaa yuuxii wuu u waxyoonayaa bacduhum qaarkood ilaa bacdin qaarka kale zukrufa alqowli buu u waxyoonayaa hadalka kiisa la qurxiyey waxyigaani marka waxay tahay de waa isu sheegayaan xujada iyo waxyaabahaas isku laqinayaan maxayna isugu waxyoonayaan guruuran kadin darteed waa mafcuulu lahu ama guruuran gaaririina xaal ay yihiin kuwii kadinayo waa la xaalay karaa wamasdarun munakarun xaalan yaqac ka baktatan zaydun alac ayb hadalkaas marka dee inaan lagu dagmin waayo marka uu ibliis markau hadallada iyo uu sheegayo waa qurxina nabiyullaahi aadam markii uu waswaasiyey waa kii ku yidhi hal adulluka calaa shajarati اlkhuldi wa mulkin laa yabla hadalka waqaasamahumaa inii lakumaa la min annaasixiin hadalka waa qurxinayaan ee isma soo mutuxayo shayaadiin ulinsina waa la midoo isagaa u waxyoonaya xujajka u laqinayo suuradda waxaan ugu tegaynaa inuu u laqinay uu ku yidhi moxamed iyo asxaabtiisa xoolaha ayaga ay qalaan oy dilaanna hala cunay dhahayaan kuwa ilaahay dilana oo iskood u dhintana yaa la cun inay leeyihiin waa xarimayaan waa ka ilaahay yidhi marka waina ashayaadiina la yuuxuuna ilaa wliyaa'ihim liyujaadiluukum wain aطactumuuhum inakum lamushrikuun aayadda waa u tegi doonaa marka tafsiirkeeda in shaa allahu tacaala marka hadalka aaday u qurxinayaan ee qof walboo hadda baail wato baailku waqtigan aan maanta aan nool nahay xoog iyo sawlo iyo maal ayuu leeyahay baailka hadalkaa lagu qurxiyaa lacagaa lagu bixiyaa dadaa loo tababaraa dad u carbisan oo u laylisan inay dadka shaydaan dariiqiisa raaciyaan ayaa marka yacni waa loo tababaraa meelihii ay ku hadli lahaayeen baa loo furaa warbaahintii baa marka yacni la geliyaa intaas marka inay dadka un ka leexiyaan dariiqii allah subxaanahu wa tacaala marka warbaahinaha noocaas iyo idaacadaha noocaas iyo waxyaabaha warbaahinta waxaas ku mashquulsan ee baatilka qurxiso weligeed hadday kun baatil qurxiyaan inaad adigu qur-aankan uga kaaftoontaan rabaa ood qur-aankan maadaama aada haysato akri faham isagaa ku deeqaya waxa ay daldalayaanna waa ka badbaadaysaa haddii ilaahay towfiiq uu ku waafajiyo waayo maanta lacagta lagu bixiyo warbaahinta laguma bixiyo askaraha iyo ciidamada xataa dalalkaa yacni waxaan sheegayaa ummadaha gumaysto oo afkaarahan marka shaydaaniga u ololeeyo waa og yihiin meesha hadalka uu ku dhacayo walidaalika marka waxaad arkaysaa dal idaacadu furaa t v bou furaa meelo yacni luqaad boqolaal luqo ayaa laga sii daynaa lagu hadlaa laanta afka hebel laanta afka hebel laanta afka hebel aada maqlaysaa maxay kula tahay waxaasoo lacaga bilaash in loo bixinayaan isaga qiyamka uu sheeganayo rabaa inuu guri walba uu galo uu fahamsiiyo haddii adiga marka luqad aadan aqoonin kale taadaa lagugu sheegaa midaada adiga lagugu sheegaan waayo adiga adduunyada geeskan uga nool maxaa lagugu falaa oo kale in lagu dhumiyo unbaa la rabaa de shaydaankana inta dadka inteeda intooda badan waa raacayaan walaqad adala minkum jibilan kaiira afalam takunuu tacqiluun ayuu allah subxaanahu watacaala u yiri walow haddii shaaa rabuka rabbigaa uu dooni lahaa maa facaluuhu ma aynan sameeyeen hadduu rabbigaa dooni lahaa inaynan sidaa yeele yani inay sidaa aynan yeelin maa facaluuhu ma aynan sameeyeen fadarhum ee iskaga tag iyaga iyo wamaa yaftaruuna waftiraahum iyo been abuuradkooda iskaga tag maada masderiya walitasqaa guruuran ay ku cadfan tahay oo marka xagga macnaha waxay ka tahay yuuxii bacduhum ilaa bacdin zukrufa alqowli guruuran wasaqwan wasaqwa af-idati aladiina laa yu'minuuna biاlaakhirati ilayhi saas oo kale ay ka dhigan tahay iyo walitasqaa bay sidaa u yeelayaan inay dheg raariciso ilayhi hadalkaa la qurxiye baatilka ah af-idatu ladiina kuwii quluubtooda laa yu'minuuna aan rumaynaynin bilaakhirati aakhirada waliyardowhu inay ka raalli noqdaan ayay sidaa ay u yeelayaan iyo waliyaqtarifuu inay kasbadaan maa kii hum iyagu muqtarifuuna kuwii kasbanaya ay yihiin sidaabay marka ay u yeelayaan hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabi